tan iyo intii qalalaasaha siyaasadeed uu ka bilowday soomaaliya waxaa hoos u dhacay dalka dhaqaalihiisa iyadoo sidoo kalena uu saameeyey ganacsiga xilli dadka soomaalida ay la daalaadhacayaan abaaraha saameeyey geeska afrika sidaasi waxaa sheegay ganacsato iyo waxgarad kale oo soomaaliyeed warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray waryaha v o e da aadan maxamed salaad xilli soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guur ahi islamar ahaantaana dhowr jeeroo hore ay dib u dhaceen doorashooyinka dalkana uu galay qalalaaso siyaasadeed ayaa waxa ay si weyn u saameeyeen arrimahaasi dhaqaalihii dalka waxaana hoos u dhacay dhaqaalaha soomaaliya tan iyo intii ay bilowdeen muranka arrimaha doorashooyinka walow dadka soomaaliyeed ay la daalaadhacayaan abaaro baahsan oo saameeyey dadka iyo dunyada colaado ka jira meelo badan oo gobolada dalka ka mid ahi iyo qalalaaso siyaasadeed waxaana arrimaha si weyn uga hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada kismaayo iyagoona ku baaqay in xasilooni siyaasadeed loo helo dalka imaam rashiid cabdi axmed oo ka mid a culammada magaalada kismaayo ayaa ka hadlay sida ay siyaasadda u saamaysay ganacsigii iyo dhaqaalihii dalka siyaasaddii iyo ganacsigu aad bay isu saameeyeen waxaa weeye gees ilaa gees soomaaliya waxay ahayd dad mataqaanaa dad kunturaado qaato dad waxaa jira mataqaana hay-adaha wax bixin jiray waxbaa la dhixi jiray waxbaa kala bixi jiray laakiin wuxuu noqday wadankii wadan kor u ahay wax layaa ku dhacday ma garanaysaa oo aan horeyna u socon gadaalna u socon buu noqday saas daraaddeed waxaa weeye saameyn weyn bay ku yeeshay dadkii wax allaale waxay heli lahayeen oo maxaan ku dhaha faa'iidaha wax allaale waxay ganacsigaa la heli lahaa nin walba nin maalgelintii la samayn lahaa nin walba kor u ahay buu hayeen ilaa qof walba wuxuu sugayaa inay doorashadu dhacdo doorashadu dhammaatu sugaya doorashadiina ma soo socoto imaam rashiid cabdi axmed ayaa baaq u diray guud ahaanba siyaasiyiinta soomaalida isagoona ugu baaqay in ay dadejiyaan doorashooyinka dalka marka sidaas daraaddeed waxaan leenahay madaxda soomaaliyeed waxaan leenahay dadka u naxa dalka u naxa waxaa la yidhi niman baa xogmamahalayi nimanka go-a isku haystaa layidhi hooyadooda waa sida gacantaas garanaysaa nimanka kursiga isku haysta maanta dadkoodii soomaaliyeed ee madaxda u noqon lahaayeen baaba bay marayaan dhibaato badan bay ku jiraan saas daraaddeed waxaan leenahay soomaaliya dhan walba ay maanta joogto gaajo col iyo abaar iyo dhibaato ayaa meel walba ka taagan sidaas daraaddeed waxaan leenahay madaxda soomaaliyeed kan u weyn iyo kan u yar iyo mid gogol xukumay mid dhama xukumo dalka ha loo naxo ilaahayna ha laga boqo ha loona naxariisto ummadda haddii aanan dhicin haddii waxaa weeye yaa la xukumi doonaa haddii ummadda saan sii ahaato sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waxaan kusoo gabagabaynaya warkayga ummadda ha loo naxo ilahayna ha laga naqo maxamed cabdiraxmaan yaxye oo ka mid a waxgaradka magaalada kismaayo ayaa qaba haddii dal uu galo qallaaso siyaasadeed uu lumayo guud ahaanba dhaqaalihii dalkaasi taasi oo keentay in xilligan qallaasaha ka jira soomaaliya uu guud ahaan hoos u dhaco dhaqaalihii dalka horta sideeda dowladnimada saddex shay weeye siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowlad waxay hogaamisaa saddexda siyaasadii hadday halaawdo dhaqaalihii iyo bulshadii adhumaayo bulshaduna waxay ku hoosnooshahay dhaqaalihii ku hoosnooshahay sidaa la socotoba dalka conflict siyaasadeedoo badan baa ujiitan oo dheer hal sana one year ah ayuu soo galay waxaa weeye dal sidiisa markay siyaasaddiisa dega tahay dhaqaalihiisana wuu degaa arrimaha bulshadana way noolaadaan marka hogaankii siyaasadeed ee dalka daadijin lahaa ee maaragtay ilaalin lahaa dhaqaalihii ee bulshada ku hoos noolaan lahayd dadka saddex dabaqay isugu jiraan dabaqad sare iyo dabaqad hoose iyo dabaqad dhaca ganacsatada iyo waxaad moodaa hadda inay iseeganayaan siyaasaddii cabdifataax maxamed xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka jubbada hoose ee ku nool magaalada kismaayo ayaa dhankiisa qaba in qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jiraayay uu saameyn xoogan oo ku yeeshay guud ahaanba dhaqaalaha dalka dadkuna ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin dhaqaale runtii qalalaasaha siyaasadeed wuxuu saameeyey dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha oo ay ugu horeysa dhaqdhaqaaqa bulshada iyo ganacsiga khaasatan haddaa usoo noqdo ganacsiga hoos buu dhacay oo waxaa jira caqabadihii koroonaha oo asagana meesha aan ka marnayn oo isku socodka xanibay oo ganacsiga xanibay iyo siyaasadii dadka waddanka maalgashan lahaa oo cabsi darteed lacagihii xanibay ama waddamo kale ku shubtay sababtoa markii wadankii waddan jilicsan dowladdii uu yahay dadkii waa cabsanaya in lacag maalgashtaan markii maalgelintu yaraato ganacsiga hoosuu dhaca haddii ganacsiga hoosuu dhacana nolosha hoosu dhacas haddii nolosha hoosu dhacdana waxaa badanaya i d bska dadka wadanka gudihiisa ku barakacaya sidoo kale waxaa arrintaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland oo v o a uga warramay sida uu ganacsigooda u saameeyey qallaasaha siyaasadeed ee ka jira soomaaliya waxay u saamaynaysaa dowladnimaa lagu shaqeeyaa hadday dib u dhacdo doorashooyinka dib u dhacaan caqabadda ay badato runta ganacsiga hadii wuu baaba'aya waxaa baaba'inaya ganacsi wuxuu ku socdaa markay dowladaha qofka uu dowladnimada soo socoto ama dowladda isbedelkeeda waxeeda dowladda markay dhacaysa ganacsiga wuu kala hakanaya waayo lacaga la gelinayo badan malaha nin walba wuxuu leeyahay maxaa soomaaliya ka imaan doono runtii doorashada dib u dhacayso ama maalin walba jiiran la gelinayo ganacsiga wax weynay u dhimaysaa meel kastoo ganacsi ka jirana ganacsiga ma ahaanaya si u ahaani jiri marka hore aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo